maleeshiyada al-shabaab ayaa beeniyey hadal ka soo yeeray shalayto hay-adda nabad sugidda iyo sidoonka qaranka soomaaliya oo lagu sheegay in ikraan tahliil oo ahayd gabar u shaqaynaysay hay-adda oo ilaa lix iyo labaatankii bishii juun lala'aa ay gacanta u gashay al-shabaab kadibna ay dileen ehelada ikraan tahliil iyo xubno ka mida baarlamanka soomaaliya iyo weliba madax hore usoo maamushay hay-adda nisa ayaa iyagana ka hadlay hadalkaasi ka soo yeeray hay-adda qoyska ikraan tahliil faarax ayaa sheegay in hadalka niise uu yahay mid la doonayo in lagu jahawareeriyo bulshada balse aysan u muuqan sabab gabadhooda ay al-shabaab ugu gacan geli kartay loona baahan yahay in dowladdu ay bixiso faahfaahin lagu qanci karo warbixin ku saabsan arrintaasi iyo sida looga falceliyey hadalka niisa waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheenna cabdilcasiis barrow
ku dhowaad laba bilood oo la weysanaa ikraan tahliil faarax oo ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ehelkeeduna ay sheegeen inay ku maqnayd gacanta hay-addaasi ayaa xalay war qoraala oo laga soo xigtay nise lagu baahiyey warbaahinta dowladda soomaaliya warkaas ayaa lagu sheegay in ikraan tahliil ay u gacan gashay al-shabaab kadibna ay dileen hadalka nise waxa uu bulshada ka dhex abuuray guux badan waxaana ay durba dadku bilaabeen inay wax badan iska weydiiyaan sida goob si weyn amnigeeda ay u maamusho hay-adda nabad sugidda sarkaal muhima looga afduubi karay qaali maxamuud guhaad oo ah hooyada dhashay ikraan tahliil ayaa hadalka nise ka soo baxay ku tilmaantay waxaan la aqbali karin waxaa waaye hadal mala geesgalay waay kama tacsiyin karaan kamana tacsiyin karaan waxaa waaye waa waa arrin oo saan doono aan isaga hadlo waay dadku caqliga ma la'a indhahana ma la'a afkana ma la'a way ogyihiin waana loo jeedaa dadka caqli leh iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan wixii caqliga u saaxiiba oo dhan waa u jeedaan arrintan meeshay ku salaysan tahay sal iyo dhammaad bilowgeed ilaa dhammaadkeed waa nisa meesha gabadhu deganeed inaa lagu soo dayay gacan oo macnaha si sharciyaysan gaariga gabadha qaaday lagu soo daayay waa iska waa iska wax waadax oo loo jeedo xildhibaan aamine maxamed cabdi oo ka tirsan mudanayaasha baarlamanka soomaaliya ayaa waxay v o e da u sheegtay in qoraalka ka soo baxay nisa uu yahay waxaan la qaadan karin loona baahan yahay in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya ay bixiso faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan haddii sida xogta ay bixiyeen ay sax tahay ay sheegaan qaabka ekraan ay ugu gacan gashay al-shabaab arrinta xalay ay nisa ka dhawaajiyeen oo ahayd in ikraan ay shabaab dileen ay tacsina u dirayaan mid lagu qanci karo ma ahan wax oo la aamini karana ma ahan arrintaas haddee qof kasta oo bini aadan ahna wuu fahmi karaa oo caqli u saaxiib ah waxaad ka mid tahay mudanayaasha ikraan iyo qoyskeeda ku matala baarlamanka soomaaliya welima la kulanteen saraakiisha hay-adda nabad sugidda haddii aada la kulanteenna maxay xog ahaydi siiyeen muddo laba bilood ay maqan tahay ikraan shaksiyan xildhibaano badanna baarlamaanka waa ku jiraan oo wada matala wax war ah oo ay nabad sugidda annagana siisay ama noo wacday ama ay nagu wargelisay midna ma jirto weliba annagaa isku daynay inaan raadino haddee wax jawaabna kama aanan helin waxaa jirta inay uun mar la kulmeen ikraan hooyadeed waalidkeed ay u waceen oo ay dhaheen gabadhii waa raadinaynaa waana ku raad joognaa laba maalmoodna si madax hore uga soo shaqaysa hay-adda sirdoonka soomaaliya oo v o e da la hadlay ayaa tilmaamay in marka laga yimaado in nisa ay shaacisay dhimashada gabadha sidoo kale loo baahnaa inay daaha ka qaadaan xog badan oo dhammaystiran oo ku saabsan baaritaanadii ay sameeyeen si warka ka soo baxay uu dadka u kalsooni geliyo sida uu qabo cabdisalaan yuusuf guuleed oo taliya ku-xigeen ka soo noqday hay-adda sirdoonka soomaaliya ee nisa warqadan dowladda ka soo baxday iyo hay-adda nabad sugidda ay ku caddaynayaan dhimashada ikraam tahliil allah u naxariiste wax ka weyn ma muujinayso oon ka ahayn horta inay caddahay gabadhii inay dhimatay oy qirayaan gabadhii inay dhimatay qaabkay u dhimatay iyo qaabka loo dilay iyo xogta ay ku ogaadeen ma aysan sheegin waxay la mid tahay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka banaadir ee injineer yariso allah u naxariiste iyo wiilkaygii ee ku dhinteen hadda ka hor oo muddo sidii looga sugayay dowladda inay wax warbixin arrintaas ka keento dhowr bilood kabacdii ay warar yaroo baraha bulshada ay ka soo aruuriyeen ay dadka la soo wadaagtay statementkii genaraal cabdiraxmaan tuuryare oo horey taliya uga soo noqday hay-adda sirdoonka soomaaliya ayaa warkii xalay ka soo baxay nise ku micneeyey inuu ahaa mid keliya ka turjumaya laba arrin laba qodob ayay ka dhigan tahay qodobka koowaad oo ah in hay-addii ay bixinayso xog ay soo xaqiijisay oo ah in gabadhii waxaa afduubtay ay yihiin ururka argagixisada ee al-shabaab kadibna ay khaarijiyeen qodobka labaad oo uu ka dhigan yahay waxa weeye in hay-addii ay ogeysiinayso ahalkii gabadha iyo dadweynihii soomaaliyeed iyo inta kiiska gabadha haddaba joogtay in kiiskii hay-adda iyada ka wareegay una wareegay hay-adda ay khusayso oo aan u badinayo inay tahay xeel ilaalinta ciidamada maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo maxkamadda ciidamada qalabka sidaba oo wixii hadda ka dambeeya iyada laga sugayo kiiskaas hadday tahay dhammaystiridda baaritaankiisa iyo hadday tahay go-aanka gaaristiisaba qaali maxamuud guhaad oo ah hooyada dhashay ekraan tahliil ayaa qaaxday in hadalka nise ka soo baxay uusan ahayn mid qancinaya qoys ahaan waxaanay intaa ku dartay in qoraalka xalay soo baxay uu yahay mid keliya lagu jahwareerinaya dadka annaga arrintaas waxna maraayo maaha gabadheeniina waxaan saas uga samrayna maaha iyayna ummadda muslimka ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaa inayna ku qalbi jibinin ama ayna waxaas ayna maskaxdooda ka dhaadhicinin wixii caqli yar way way way iska aamini karaan laakiin dadka caqliga leh waxaas wax soconaa inay ahayn waa u jeedaan xildhibaan aamina maxamed cabdi iyo taliya ku-xigeenkii hore ee nisa cabdisalaan guuleed ayaa soo jeedaya in la helo baaritaano dhammaystiran oo ku saabsan arrinta ikraan si qoyskeedu ay u qancaan arrinta ikraan in la baaro waa waa mudan tahay waana loo baahan yahay waxa baarayana waxaan rabnaa inay noqdaan hay-ado madax bannaan ama expertis ama dad ka madax bannaan hay-adaha la tuhmaayo waxaan rabnaa prime ministerka dalka mudane maxamed xuseen rooble arrinta ikraan in uu soo farageliyo arrintan baaristeedu ma wax saxahoo la baarayoo caddayn lahoo la dhihi karaa arrintan waa laga daba tegay maya ayagaa sheegeen gabadhii inay dhimatay ayagaa lagu tuhmayaa inay hay-adda nabad sugudda inay dileen waxa qaylinayana waa un dadkeedii iyo caa'iladeedii iyo ma jiraan wax cid kaloo maanta u taagan haddii hala baaro la yidhaahdo waxa weyaan yaa baaraya cidda baaraysaa waa cidda lagu lagu eedaynayo ama laga tuhunsan yahay inay dileen marka waxaan malaynayaa baaris la sameeyaa hadda macno weyn ma samaynayso laakiin waalidkii iyo dadka maaragtay journalistiyaalka soomaalida iyo dadka xuquuqaha u dooda waxaan kula talin lahay inay xog aruuriyaan marka laga yimaado qoraalkii xalay lagu baahiye warbaahinta dowladda soomaaliya ayaan weli bixin faahfaahin kale oo dheeri ah cabdicasiis barrow v o a muqdisho